marka adigu calaa kulli xaal yani culamada qaarkood saasay ku tageen laakiin qowlka raajix ee jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waxa weeye sakiirada haddii la daa'imo in waxa weeye dembigii daatadii markaa yani shayga la samaynaya waa sakiiro hase ahaatee xagga dembiga yani waxay noqonaysaa dembigii kabiirada mid lamida oo dembigan iska daba tegaye yar yani waa isbiirsanaya mar walba wax ku biirayaan mar walba wax ku biirayaan marka waxaa dhici kartaa bacdu alkabaa'iru hal mar lala yimi in waxa weeye ay ka daraato sakiiradaas markaa la daa'imay inuu ka weynaado ayaa laga yaabaa oo ay ka dembi weynaato saas yadaabaa dhici karta israarkana culammadu waxay yidhaahdeen laba nooc weeyaan oo israar marka la fasirayo waxa markaa lagu fasiraa israarku waa xukmi iyo camali israarka markaysagaa xukmiga ee culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu qofku intuu dembigii la yimaado aanu ka toobadkeenin ee uu markaa yacni casmiyo inuu dembigaa ku noqnoqdo oo la yimaado a waa israar xukmi ah mar hadduu markaysagaa caasim yahay oo niyeysan yahay dembigaa inaanu markaa yacni sidaa ku daynin ee uu ku noqnoqdo waxay noqonaysaa israaru markaa daa'imay bay noqonaysaa nooc labaad waxa weeye waa israar ficli ah kaa hore xukmigu ahaa israarka ficligaahi waxa weeye waa inuu dembigii markaysagaa ku noqnoqdo uu daa'imo a sheekha markaysagaa shaarixuna nooca mudaawamada ayuunbuu markaysagaa tilmaamay oo waxa markaa uu yidhi walisraaru carafahu bacduhum biannahu almuwaadabatu waalmudaawamatu yacni marka waa daa'imitaanka la daa'imay qaarkood ku fasireen buuri marka adigu calaa kulli xaal labada nooc yacni markaa ahlucilmi badan baa sheegay waxaana ka mid a baxrulmuxiidka inuu israarku markaysaga uu leeyahay qayb xukmi ah oo ay tahay cadmiga la goosto in markaa mar kastaba lala yimaado iyo in markaa uu leeyahay israarku nooc ficli ah oo ay qaarkood ka cabireen mudaawamo baxrulmuxiidka ay ku taallaa mujalladka lixaad safxadda boqol iyo shan iyo konton ilaa boqol iyo lix iyo konton yacni daarul kutubi dabcada ay daabacday ee sideedda mujallada walaa sakiirata sakiira la jirkeed may ahaanin yacni markaa maca alisraari daa'imitaan la daa'imaya la jirkeed israarkaasoo almubdili yacni burinaya ahiqata kalsoonida lagu markaa kalsoon yahay bilakhbaari wararka lagu kalsoon yahay burinaya fadac liman juhila muطlaqan waman fii caynihi yujahalu aw fii ma baطan fadac wuxuu yidhi ka tag liman juhila muطlaqan ay liriwaayati man juhila riwaayada kii laga jaahil noqday muطlaqan yacni xaaluu yahay mid la iطlaaqo daahiran wa baatinan aan markaa yacni xaalkiisa waxba laga garanay waman fii caynihi yujhalu iyo wa riwaayata man iyo riwaayada markaysa waxaan markaa kii ka tag iyo waliriwaayati man iyo riwaayada kii ka tag ee fii caynihi yujhalu yacni markaa kii yujhalu laga jaahil yahay fii caynihi shaksiyaantiisa oo daatadiisa laga jaahil yahay aw fiima baطan ama daataantiisa waa la garanayaa axwaashiisa qarsoon laga jaahil yahay kaana riwaayadiisa ka tag waxau halkana inoo tilmaamayaa majhuulka kii ahaa inaan markaa riwaayadiisii la aqbalaynin majhuulka marka uu inooga tilmaamayo waxa markaysagaa ka imanaysa in cayntiisaba laga jaahil yahay iyo in waxa weeye laga jaahil yahay xaalkiisa laga jaahil yahay iyo in waxa weeye laga jaahil yahay yacni markaa daahiran wa baatinan yacni marka waxay noqonaysaa suwarkaas dhammaantood way markaa shamlinaysaa marka culammada qaarkood waxay yidhaahdaan kacayntiisa laga jaahil yahay ama markaa daahir wa baatin looga jaahil yahay isaga lama qaadanayo riwaayadiisa laakiin ka isaga la garanayo laakiin markaa laga jaahil yahay xaaladiisa qarsoon ee mastuurka la yidhaahdo bacdu ahlicilmi way qaateen oo waxay yidhaahdeen markaa waxay noqonaysaa in yacni markaa riwaayadiisu muctabara ay noqoto sidaas yadaabay noqonaysaa waxayna ku dhisantahay mas'aladu yacni dadka muslimiinta asal ma waxa u ah markaisagaa qofku hadduu muslim yahay inuu cadli yahay miya asal u ah mise inaanu cadli ahayn baa asal u ah masalada noocaasay ku dhisan tahay yacni mas'alada noocaasa ayay markaa ku dhisan tahay bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen asal waxa u ah oo abu xaniifa ka mid yahay ayaa waxay yidhaahdeen muslimka waxa asal u ah inuu cadli yahay markaa sidaas aawadeed qof kasta oo muslim ah oo aan wax markaa cadaaladda buriya aynay ka muuqanin waxay noqonaysaa in cadaaladiisa xaal xaalkiisa layskaga xambaaro cadaalad sidaas yadaabay noqonaysaa laakiin jamaahiirta culammadu ra'yiga noocaasa waa khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin waxay u baahan tahay cadaaladii wax isbaata bay u baahan tahay yacni lafteedu isbaat ayay u baahan tahay sidaas aawadeed qowlka markaysaga abu xaniife yani jamaahiirtu waa khilaaftay waynay daciifiyeen yani waa khilaaftay waana daciifiyeen culamada qaarkood markaysaga xan waxa ay yidhaahdeen xanafiyadu arrinka noocaasi markaysaga ay qabtaa ma aha azmaantan dambe ma aha laakiin wakhtigii hore ee salafka ayay ku gaar tahay sida waxa weeye uu ka soo naqlinayo culamada qaarkood baxrulmuxiidka laftiisu marka hadalkoodaasi wuxuu ku saabsanaa yacni wakhtigii hore ee saxaabada iyo taabiciinta iyo dadka salaaxa uu ku badnaa yacni markaa selafka wakhtigoodii xaalka noocaasa ayaa markaa ra'yigooda ku saabsan yahay ama waxa weeye azmaanta dambe yacni markaa mas'aladaasi kuma saabsana oo inay itlaaqan ka qabaan in cadaaladdu asal tahay oo cadli la iskaga xambaarayo ta noocaasa marka isagaa ma qabaan baa bacdu ahlicilmi marka ay yidhaahdeen calaa kulli xaal jumhuurka culammadu waxay qabaan in waxa weeye cadaaladdu isbaat u baahan tahay kii waxa weeye mastuurka ahaa ama majhuululxaalka ahaana inaan riwaayadiisa la aqbalaynin allaahuma ilaa cid isbaatisa in la helo muxuu kaga baxayaa jahaalada cayntiisa laga jaahil yahay muxuu kaga baxayaa jahaalada cayntiisa laga jaahil yahay muxuu kaga baxayaa culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu kaga baxayaa jahaalada cayntiisa laga jaahil yahay laba raawi inay wax ka wariyaan laba raawi inay wax ka wariyaan taas yada ayuu kaga baxayaa hadduu kasii badan yihiinna waa kasii fiican tahay marka sidaas yadaa ayaa bacdu ahlicilmi yacni marka ay culamada badankoodu yidhahdeen culamada badankoodu saasay yidhahdeen jamaahiirta culamadu oo waxa weeye majhuululcayn wuxuu noqonayaa hal nin baa wax ka soo wariyey halkii nin markaysaga markuu magacaabayay si waaba ku magacaabay hebel hebel buu yidhi laakiin hebel hebel cidin lama taqaano wax riwaayo oo kale looma hayo xaalka noocaasa muxuu noqonayaa ninkaasi waa majhuululcaynoo laftiisaba la garan maayo war cidi kulama taqaan wey adaa magacaa ku sheegay laakiin annagu nin noocaa la yidhaahdo maba naqaan caynkiisaa laga jaahilay haddii cid kaloo la soo wariso isagaa wax kala warinaysa la helo oo raawi kale loo helo wax ka warinaya majhuululcaynkii waa ka baxaya wuxuu noqonayaa majhuululxaal yacni cadaaladiisi markaysaga ayaa waxay u baahanaysaa markaysagaa isbaat ayay markaysagaa u baahanaysaa saas yadaa weya marka adigu calaa kulli xaal yani taasna waa aynka bacdu ahlicilmi oo mastuurka aqbalay waa jiraan laakiin sida raajixa waa in markaysaga waxa la aqbalaynin oo ay u baahan tahay markaysaga lafteedu xaalkiisa in markaa la sugo fadac ka tag buu ku yidhi liman juhila ay liriwaayati man riwaayada kii ka tag juhila laga jaahil noqday mutlaqan xaalu yahay mid la itlaaqay oo aan markaas sinaba loo garnay waman fii caynihi yujhalu iyo waman yujhalu kii laga jaahil yahay fii caynihi cayntiisa laga jaahiliyo o aan daatadiisa la garanay aw fii maa batan ama xaalkiisa qarsoon aan la garanayn laga jaahilka yahay marka mubhamkiina waa markaysaga isaguna waxa uu yahay xadaanii rajulun hadduu yidhaahdo waa kasii caddahay markaysaga inaan riwaayadiisa la aqbalay haddii markaa xadaanii fulaan ibnu fulaan oo aan yani lala garanaya inaan la aqbali waayo hadday ka dhalatay hadduu yidhaahdo markaysagaa nin baa ii warramay inaan la aqbalin waa kasii caddahay wa musbitu lcadaalati cadaaladda waxa sugayaa ikhtibaaru yani waa markaa yani hubsasho weeye ikhtibaaru waa jarribaad la jirribo oo markaysa waxa mucaamaladiisa markaysagaa la jarrabo kadaaka saasoo kale u ahaaday tacdiilun cadaaladu nisbayn ama cadaalad ku xukun iyo walintishaaru iyo faafitaan markaa isagaa uu faafo yacni markaa cadaaladiisu ay faafto wa fii qada alqaadi qaadiga markaysa waxaan markaa xukunkiisa iyo wa akhdi raawi raawiga markaysagaa qaadashadiisa ama werintiisa iyo wa camalilcaalimi caalimka ku camalfalkiisa uu raawi wuxuu soo wariye ku camal falo ama shaahidu wuxuu furay uu wax ku xukumo aydan lagu noqoye saawi yacni waxay tahay marka ay taabito waa mid sugan yacni waxa weeye halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa cadaaladdu maxay ku sugnaataa cadaaladda sida markaa culammada muxadisiintu ay sheegaan laba shay bay ku sugnaataa waa mida waxay ku sugnaataa laba markaa yacni laba sheikh inay ama laba cadli ay nasgareeyaan oo caddeeyaan inuu cadli yahay taa waa ku sugnaataa mid labaadna waa ku sugnaataayoo istifaadada waxaa la yidhahdo uu cadaaladnimo ku caanbaxo taana waa ku sugnaataa imaamu nawowi waxa uu yidhi raximahu llah tahbutu alcadaalatu bitansiisi cadlayni calayha aw bilistifaadati faman ishtaharat cadaalatuhu bayna ahli alcilmi washaaca ahana'u calayhi biha كفى فيها كمالك وسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباهه يعني وحاو يري يعني عدالة وحي كسوناتا لما مركا عدل oo lagu kalsoon yahay inay nasgareeyaan oo yiraahdaan waa cadli mid kalena waa ku sugnaataayo istifaado uu markaa yani arrinkaa ku faafo oo uu cadaaladda markaa lagu cadaalad lagu xukminayo cadaalad yacni markaa lana ammaanaya ay faafto taana waa ku sugnaataa yacni marka istifaadada kuwa cadaaladooda ku sugnaatay labada sufyaan baa ka mid a ibnu cuyayne iyo thawri sufyaan ibnu saciid athawri waxaa ka mida markaysaga maalik baa ka mida awsaaci baa ka mida shaafici baa ka mida axmed baa ka mida iyo culamada shabahda waxaa kaloo uu raaciyey watawasaca bnu cabdilbari fiihi faqaala kullu xaamili cilmin macruufi lcinaayati kullu xaamili cilmin macruufu lcinaayati bihi maxmuulun abada cala alcadaalati xataa yatabayana jarxuhu wa qowluhu hada gayru mardiyin tadriibu raawi juska koowaad safxadda saddex boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo laba yacni waxa uu yidhi markaa sheikha ibnu cabdilbar la yidhahda xaafidu maqrib yacni arrinkaa waa ku tawasucay oo waa ku faxaxsaday ama ku ballaadhsaday oo waxa uu yidhi mid kasta oo cilmi xambaarsan oo ilaalinta uu cilmiga ilaaliyo ee ku dadaala markaysagaa la ogsoon yahay arrinkiisa cadaalad baa lagu xambaarayaa ilaa waxa weeye wax markaa yacni jarxiya oo dhaawacaya markaa cadaaladdiisa ilaa la hubsado hadalkiisaasina wuxuu yahay midaan markaa laga raalli noqonaynin oo aan markaysagaa mardi ahayn arrinka uu yidhi waxa weeye yacni ibnu cabdilbar cadaalad baa lagu xambaarayaa wuxuu cuskaday xadiiskiibu waawilanayey tilmaamaya yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliina waintixaala almubdiliina wa ta'wiila aljaahiliina xadiidkaasuu cuskanayey xadiidkaana culammadu waa ka jawaabeen oo waxay kaga jawaabeen waa mida markaysaga agsarku waa daciifiyeen xadiisku ma asixin hadduuba si asaxo waxaa laga tilmaamayaa waa khabarun yuraadu bihi alamru oo yaxmilu hada alcilma waxaa laga tilmaamaya ay liyaxmil hada alcilma baa macnuhu u dhacaya waa khabarun yuraadu bihi alamru khabaroo amar looga jeeda weeye fasaturdicu lahu ukhraa mid kale ha u nuujiso saasoo kale ay noqonaysaa marka waxa weeye waa noocaasoo kale waxaa kaloo markaa la yidhi waxaa lagu xambaarayaa aklabkaa lagu xambaaraya aklabkaa lagu xambaaraya wailaa waaqaca waxaa la arkay waxa weeye dadaan cuduul ahayn oo cilmi xambaaray waa la arkay maadaama sidaas iyadaa la arkay inaan khabar markaysagaa mubtarid oo ilaaba ilaa sidaa ay wada yihiin inaan looga jeedin ayaa halkaasna laga garanaya ayaa halkaasna yacni markaa laga garanaya marka sidaas aawoodee culamada badankoodu qowlkaas markaa may yacni raacin bacdu ahlicilmi oo yidhi markaysagaa taabiciinta haddii waxa weeye mastuurkooda xadiidkiisa waa la yska xasaninaya waa waa jiraan oo waxaa ka mid a markaysa waxaan culammada sidaas iyadaa ku tagtay culammadii horena qaar ka mida laga soo naqliyey ibnu kasiir iyo ibnu rajab iyo qolyahaasina markaysa waxaan markaa sidaas oo kale ayay ku tageen oo waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye taabiciintii oo kale yacni wax laga soo weriyo uuna noqdo markaysagaa mid cayntiisa la garanayo majhuululxaala mastuurkii hadduu yahay xadiiskiisu waa iska xasan oo waxa weeye salaaxii baa markaysagaa iska badnaa waqtigii taabiciinta oo waxa weeye waa khayrulquruunkii khaasatan markaysagaa martabadii saxaabada ayuunbay de markaysagaa ka hooseeyaane waxay yihiin khayrunnaasi qarni isma aladiina yaluunahum noocaasay markaysagaa ku jiraan sidaas aawoodee riwaayadoodu waa maqbuulay markaa yidhahdeen xadiiskiisa way xasaniyeen xadiiskiisa waa xasaniyeen laakiin aksarka culammadu xataa taabiciinta xadiiskooda ma xasaninayaan haddii waxa weeye cadaaladooda wax sugaya aan markaa la helin yacni xadiiskiisi ma taxsiininayaan hadalkii hore aynu soo naqlinay nawowi waxa uu tilmaamaya laba cadli inay tansiisiyaan taasi waa ta la isla ogolyahay hadduu midh keliya sheego ka warran nin keliyoo cadli oo caalima waxa uu yidhi ninkaasi waa cadli maxay noqonaysaa markaysaga cadli ma ku noqonaya mise ku noqon maayo laba qowl baa ku sugan laakiin sida raajixa ay waxa weeye imaamu nawowina saxiixinayo markaa taqriibka uu ku saxiixinayo waa in markaysagaa yacni midhka keliya ku sugnaanayso midhka keliyana ay ku sugnaanayso laakiin labadu waa ta la isla ogol yahay labadu waa ta la isla ogol yahay markaa wey shiikhu halkan waxa uu inoogu sheegay naadimka ahi lix umuurood buu inoogu sheegay yacni culammada muxadisiintu laba umuurood bay ka ictiraafsan yihiin oo intishaarka iyo tacdiilka labadaa umuurood bay ka ictiraafsan yihiin arrinka kale ikhtibaarka ku saabsan baabu-shahaado iyo markaysagaa xaggaas marka la joogo mucaamaladiisa in la ogaado markaysaga waxbay ka anfacda oo waxa weeye yacni riwaayadu waxay ziyaado la sii tahay mucaamaladiisoo keliya in la ogaadaa kifaayo ma ahee waa in dabdigiisa iyo markaysaa waxaan markaa yani diintiisa iyo siqanimadiisa iyo dabdigiisa umuraha noocaasa waa in la ogyahay oo in xataa dabdiga la ogyahay baa marka isagaa soo gelisa marka sidaas aawadeed ziyaaday markaysagaa dheer markhaatiyada markaysaga wax lagu xukumayana waa inay noqdaan markaysaga axwaashooda yani cadaaladooda in la sugo sidaas iyadaaba asalku yahay sidaas yadaa ayaa asalku markaa u yahay cumar bnu khadaab baa waxaa la yidhahdaa markaysagaa ninba yani markaa uu yidhi cid ku garanaysa ii keen malaa markhaati buu furayey markaasaa dabeedna markaysaga waxaa markii uu yidhi cid ku garanaysa ii keen baa nin baa waxau yidhi anaa garanaya markaasaa dabeedna wuxuu weydiiyey saddex su-aalood waxa uu ku yidhi markaysagaa safar ma la gashay buui kaasoo makaarimul akhlaaqa iyo markaysaga waxaa yani dabeecada qofka yacni akhlaaqdiisu ay soo baxdo safar iyo sadcaal ma la gashay may buu yidhi markaasuu yidhi oo haddaad deris ma noqoteen kaasoo madkhalkiisa iyo makhrajkiisa lagu garnayo markaasuu markaa uu yidhi may buu markaa yidhi markaasuu yidhi haddana dirham iyo diinaar haddaama isugu timaadeen kaasoo qofka xalaal miiradkiisa iyo markaysa waxaan markaa yacni tawarruciisa lagu garnayo may buu yidhi ma garanaysid waxaa laga yaabaa inaad masaajidka ku aragtay isagoo madaxa marna hoos u dhigaya marna sare u qaaday ma garanaysid haddaan mar saddexdaa markaan leedo oo hadalkay soomaalidu yidhahdaan mala kaasaa laga soo tarjumay yacni markaa jid ma la marto jidin ma la cunto yacni jabad ma la degto ya ninka markay tilmaamayaan ninkaa ma taqaanaa yacni saddexdaasi markaysa waxan marka ay sheegaan waa hadalkii markaa cumar bnu lkhadaab oo ay soo tarjumeen ayay markaa u egtay saddexda umuuroodee kale uu inoogu tilmaamay beydka dambe waxa uu tilmaamaya yacni in cadaaladda yacni saddex umuuroodoo kale inay ku sugnaanayso caalim riwaayada uu ku camal fala ay tahay riwaayo sugan hadduu xadiis ku camal falo waxaa laga qaadanaya raawigaasi maagtiisa cadlikiiy raawi aan inuu wax ka wariyo mid cadliya mooyaane mid kale loo baran hadduu isagana wax ka wariyo waxaa markaa yacni ay noqonaysaa in cadaalad markaa uu xukmay laga soo qaado qaadi inuu wax xukumo cid cadaaladii sugsugnaatay mooyaane cid kale aan waxba ku xukumin shahaado ama shaahid markaa cadaaladiisu sugnaatay oo hortiisa lagu sugay mooyaane aan markaa si kale wax ku xukumin haddii uu markaa yacni shahaado uu furay raawigaas ninkaas uu wax ku xukumo ma laga soo qaadanayaa tacdiid lagu cadaaladnimo xukmiyey mise lagama soo qaado sheikhu waxa uu tilmaamay saddexdaba in laga soo qaadayo waana sida markaysaga yacni in badan oo markaysaga fuqahada iyo usuuliyiinta ka mida ay ku tageen in badan oo fuqahada iyo usuuliyiinta ka midi yacni ay ku tageen saddexdabana shuruud baa markaysagaa loo dhigaya oo beydka markaa yacni ku xiga ayuu ku tilmaamay oo saddexda mid waliba waa inuu markaa iltizaamayaa cadaaladoo sugnaata mooyaane si kale inaanu ku samaynayn aanu ama ugu camal falayn ama wax ugu xukumayn ama waxba uga warin laakiin siday muxadisiintu u badan yihiin ee jamaahiirta muxadisiintu ay ku tageen yacni tacdiil saddexdaas markaa midna noqon maayo a saddexdaa midna noqon maayo imaamu nawowi waxa uu yidhi waidaa rawa alcadlu can man samaahu lam yakun tacdiilan cinda alaktariina wa huwa asaxiixu hadduu markaysa waxaan markaa raawidu cadliga ahi uu wax ka wariyo miduu magacaabay tacdiil ma noqonayso sida markaa culammada badankoodu qabaan manuu kala farqin waxa weeye haddii uun yacni cadligaasi uu yahay midaan cadli mooyaane cid kale waxba ka wariyo a iyo haddii aanu ahayn ragga markaa xataa la yidhaahdee ahlucilmiga ah ama a'immada ah cadli cid aan ahayn waxba kama wariyaan waxa sugnaatay rag markaysaga dacafaa inay wax ka wariyeen imaam maalik oo kalea ka mid a ragga markaysaga la yidhahdo cadli cid aan ahayn waxba kama wariyo haddana waxa weeye markaysagaa rag ducafaa ah oo cabdikariim ibnu abilmukhaariq iyo ka mid yihiin buu wax ka wariyey a marka waxa weeye arrinka noocaasi mudarid ahaan ciday ugu sugnaatay yacni waxaad mooddaa inay iska naadir tahay haalibka ragga la yidhaahdo ama a'immada la yidhaahdo cadli cid aanhayn waxba kama wariyaan waxaa dhacday cidaan markaa cuduul ahayn inay wax ka wariyeen ayaa markaa dhacday cid aan cuduul ahayn inay wax ka wariyeen ayaa markaa dhacday markaa khulaasadu waxay tahay yani kaasna kuma sugnaaday wuxuu imaamu nawowi yidhi waqiila huwa tacdiilun wacamalu caalim waqiila huwa tacdiilun yani cadli hadduu ciduu magacaabay wax ka wariyo tacdiil bay noqonaysaana waa la yidhi laakiin saxiixa waxa uu tilmaamay jamaahiirtana u nisbeeyey sida kale oo inaanu adlitacdiil noqonayn wuxuu kaloo imaamu nawowi yidhi wacamalu lcaalimi وفتياه على وفك حديث رواه ليس حكم من صحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته تدريب الراوي مجلد ككواد صدح بقل أفر يتوان إلى صدح بقل يشان يتوان marka waxa weeye xadiidka inuu caalimku ku camal falo yacni lagama qaadanayo inay markaa tahay tacdiil raawiga soo wariyay in lagu cadaalad xukminayo waayo waxaa suurowda ixtiyaatan xadiidka inuu gu camal falay waxaa kaloo suurowda inuu yahay markaysa waxa markaa inuu qabo xadiidka daciifka ahi inuu ka awlaysan yahay qiyaaska waxaa kaloo suurowda in yacni markaa xadiidkan inuu isti'naasu markaa u cuskaday laakiin wuxuu ugu camal falayaa qiyaas saxiix oo waafaqaynaya ama markaa ijtihaad kaleo markaysa waxa markaa ijtihaad kale inuu uwaafaqay baa dhici karta marka umuuraha noocaas oo kale ayaa ka suuroobi saas aawoodee culamada qaarkood waxay kusii dareen shardi oo caalimka markaysagaa ku camal falayaa waa in marka arrinku tarkiib iyo tahriib waa inaanu ku saabsanayn caalimkuna waa inuu yahay caaliman xadiis daciifa ku camal falin waana in yacni markaa uu yani tilmaamaa xadiiskaas darteed inuu markaysaga ra'yigaa ugu tegin saddexdaa umuurood hadday sugnaato waxay noqonaysaa markaysagaa inuu yahay yacni cadlun cindahu agtiisuu cadli ka yahay oo waxa weeye cinda kayrihi waxaa dhici karta in markaysa wax markaa lagu khilaafo laakiin waxa weeye isaga agtiisa inuu cadli ka yahay baa markaysagaa laga qaadan karaa haddii saddexdaa umuurood markaysaga wax markaa israacaan waxa uu suyuudigu markaysagaa nadmigiisa ku odhanayaa الفيدا وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا يعني قولك أظهر كامرك لو صعده تعديل نقن مايو هدو مرك يسجع عدل وحكوريو ولو خص بذا هبقى هذا عدل قاسي من السجع لو خص لو خص السي مرك إنه عدول وحكوريو هدو دونا هبقى هذا تعديل نقن مايو آه دي حتى لا لا يروي إلا عن ثقة يعني تعديل نقن مايو اسكت عدي كلام وإن يقول, وإن يقول حدث من لا أتهمه أو ثقة أو كل شيخ لي وصم بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلمي يعني وحاو يلمركا هديو هذا حوي شيخ استوان وكوريا واثقة وسلاس يدا يلاهدو دويدنا مبهم آنو مقعابنا عن رجل أما عن شيخ ويلاهدو آه يعني حالك النوع عاصمرك يساقينا اللي وكافتمين بقولك صحيح ويا ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن يعني قولك صحيح وين الوكافتمي سيده مركا شيخ وتلمام وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضحوه يعني سيوطه حورنيا يعني متن صحيح انت لا صحيحين يو كينسن ميسو قولك أصح مركا لو سعوده وحا حديث كاس الشيغيو إنه كفت ووضه سيدان مركا عكسه سوى تضعيف وضعيفين يا إنه كينسنين مركا على كل حال يعني قولك مركي سغا راجح جماهير اهل العلم اي مريا وحويه وان مركي ساحل مركا تعديلكو لبدي اينو شيغنay inuu ku sugnaado culimada qaar baa saddex arrinka kale ku saddexeeyay arrinka kale waxay tahay waa in markaysa waxa ruwaad fiqaad ahi oo saddex yani jamaca saddex iyo wax ka badan ahi fiqaadna ahi waa inay wax ka wariyaan ninkaasina waa inuu markaa uu yahay yani markaa taabiciintii iyo qarniyadaa hore waa inuu yahay rag siqaada oo marka isagaa saddex gaaraya ama ka badani waa inay wax ka wariyaan taasna waxa weeye ahlucilmiga qaarkood baa tilmaamay imaamu dahabina waxa uu yidhi yacni waxa weeye nin la odhan jiray ibnu abilkhayr nin la odhan jiraan filaya ninka noocaasa markuu ka warramayo ayuu wuxuu odhanayaa ninkan markaysaga waxaan markaa tawsiiqiisu ma sugnaan baa layidhi oo cid tawsiiqisay lama hayo dabeedna wuxuu odhanayaa markaysagaa culammada markaysaga ahlucilmiga jamaahiirtoodu waxay qabaan haddii marka waxa weeye jamaaca siqaadii ninka ay wax ka wariyaan wax lagu inkiraana aynay sugnaanin in waxa weeye markaa inuu siqo yahay oo tawsiiqiisa halkaa laga qaadanayo sidaasaa jamaahiirta culammadu qabaan buuri waxa uu ku odhanayaa markaysa waxa miisaanka ayuu ku odhanaya ibnu abilkhayr markuu waxa weye te tarjumadiisa ka warramaya ayuu caynkaas odhanaya ibnu xajar baa adigu tacqiibinaya oo ka daba tegaya lisaanka waxaanu odhanayaa yacni arrinka noocaase uu sheegay يعني اسكدا جماهيرين قبته يعني احد تصريحيه لما هي احد تصريحيه لما هي marka soo hadana markaysa waxaan wax kamida qiray yani ibn hajar oo yiri ee waxa jirta waa jirta buu inay musallam tahay mas'aladu hadii buu yiri markaysa ninku uu mashaayixda kamid yahay oo bimaana waxa way ruux cilmi lagu yaqaan haduu yahay oo mashaayixda markaysa uu kamid yahay yani marka saddex raawi bimacnaa jamaaca tiqaadi ay wax ka wariyaan wax lagu inkiraana markaa riwaayaadkiisa aynay ku sugnaanin inuu siqo yahay arrinka noocaasi markaysaga waxan waa jirtaa laakiin waxay ku gaar tahay markaysaga mashaayikh waxaana lagu jawaabay markaysaga hadalka dahabina wuxuu ku saabsan yahu noocaa uu sheegayo mashaayikhduunbuu ku saabsan yahay yacni marka mashaayikhda un ayuu ku saabsan yahay marka sidaas aawadeed ayaa xaafid ibnu xajar iyo dahabi iyo markaysaga ay ku tageen yacni rag badan inay markaysaga waxaan yacni tawsiiqiyaan oo ay siqanimo ku xukumaan iyaga oo markaysaga cid tansiisisay siqanimadeeda aan lahaynin yacni oo muctabar ah allahuma ilaa markaysa waxaan markaa cijli iyo ibnu xibbaan iyo qolada markaysaga aynay ictimaadin tawsiiqooda mooyaane ee tasaahulku ku sugan yahay qolyaha mooyaane culammada markaa tawsiiqooda muctabar yahay cid tawsiiqisa iyadaynay jirin ayaa marka waxa weeye ayaguna tawsiiqiyeen oo kutubtooda markaysaga ay siqanimo ku xukmiyeen sababta markaysaga ay ugu xukminayaana waxay tahay qaacidadaasunbay markaysaga ugu dhisantay oo raggii markaysa waxaan cid kaleoo tawsiiqisa aan lahaynin ibnu xibbaan mooyaane way kala saareenoo waxaad arkaysaa markaysaga waxa dahabi iyo yacni ibnu xajar iyo culammada muxaqiqiinta ahi inay waxa weeye qaarna tawsiiqinayaan qaarna daciifinayaan yacni qaarna inay tawsiiqinayaan qaarna daciifinayaan yacni sheikhulalbani masalada noocaasa si fiican buu marka u baraarujiyey waxaanu marka waagii hore tilmaamay inuu waxa weeye yacni tawsiiqa ibnu xibbaan inuu markaysaga aan muctabar ahayn waxaanu odhanayaa masalada noocaasa saddex ra'yi baan ka soo maray wuxuu yidhi berigii ugu horraysay buu yidhi kitaabaan markaysa waxaan markaa takhriijiyey waxa igu horreeyey buu yihi mucjamu sakiirka a da'dayduna waxay ahayd buui markaa shan iyo labaatan jir baan ahaa buuri shan iyo labaatan jir ayaan ahaa buuri marka waxaan samayn jiray buu idhi xadiidka markaysa waxaan markaa yacni sida kale hadduu raggiisu marka ay cuduul u yihiin laakiin hal nin oo ibnu xibbaan markaa uu tawsiiqiyey mooya tawsiiqa ibnu xibbaan yani ku soo arooray mooyaane aan tawsiiq kale loo haynin waxaan odhan jiray buuhi isnaaduhu saxiix haddaba markaa waxa weeye markii dambe waa ka soo gudbay waxaan arkay buu markaa uu yidhi waxyaalo badan markaysagaa inuu ibnu xibbaan tawsiiqinayo xataa waxa weeye yacni ragga uu kitaabkiisa siqaadda ku soo aroorinayo waxaa ka mida qaar uu leeyahay laa acrifhu walaa abaahu isagana garan maayo aabihiina garan maayo ah haddana kitaabkii uu ku magacaabay asiqaat ayuu ku soo arooriyey culamadiina waa tambihiyeen markaysa waxaan markaa tasaahulka ku sugan waxaa markaa muuqatay in waxa weeye xataa jahaalada inaan wax ku ku ku naqdinaynin oo kitaabkiisa markaysa waxaan markaa cidda uu yacni jahaalo ku daciifinaya sabab kale cid ay raacday mooyaane jahaalo maxdi oo keliya wuxuu ku daciifiyey markaysagaa kumaba jiro kitaabkiisa xataa ducafada a saddex nin baan helay buu markaa uu yidhi yacni wuxuu jahaalaba ku tilmaamay saddexda ninna dacfi kalea u raacay saddexda ninna dacfi kalea u raacay marka waxa weeye asalka muslimiintu inay cuduul iska yihiin caynkaasay markaysa waxaan markaa ugu dhisantaa marka adigu calaa kulli xaal yani haddana mumaarasada badnaanshaheedu arrinkaa waxaan baraarujiyey buu i markaysa waxaad markaa tawsiiqa ibnu xibbaan inaan la ictibaarin haddana mumaarasada badnaanteeda iyo waxa weeye fanniga yacni muddada badan ee aan daba joogay waxa dhacday markaa uhi mumaarasada badnaanteeda inaan markaysa waxaan ku baraarugay inuu farqi ku sugan yahay oo tawsiiqa ibnu xibbaan wuxuu la tafarudaa inayna daraja waaxida ahayn ay tahay calaa darajaatin mutafaawita ahlucilmiga muxaqiqiintuna ay sidaas markaa mareen markaa dad fara badan oo tambihi aan markii hore baraarujiyey cuskaday ayaa waxaa jirta buu ihi maanta waxay igu dacniyaan buu yidhi oo ay yidhaahdaan yacni jaara ibnu xibbaan markaysa waxaan markaa fii tasaahulihi ibnu xibbaan buu tasaahulkiisa ka waafaqay iyo yacni waxa weeye tawsiiqi ibnu xibbaan buu ictimaaday iyo war markii horeba tambiihaas yacni dadka badankooda oo markaa yacni ishtiqaal markaa ku leh waxaan markaa yacni tambiihaas yacni badankooda fadlu tambiih anigaa ku lahaa oo anigaa markaa baraarujintaa u sabab ahaa haalibkooda ku baraarujiyey war tii horeba iga qaadatee tanna iga qaata mumaarasada badnaanteedaan ku ogaaday waxa weeye farqi baa ku sugan oo culammadu waa kala farqiyaan oo ninka marka isagaa ibnu xibbaan tawsiiqiisa la tafarudaa wuxuu u qaybsamaa yacni qaar yacni tawsiiqiisa la ictimaadayo iyo qaaraan la ictimaadayn shan qaybood baana loo qaybiya ahlu cilmi kalena waa sheegeen mucallimiina tankiilku ku tilmaamay yacni shantaa qaybood ee markaa uu qaybsamo saddex qaybood oo ka midi waa muctamed labana lama ictimaado saddex qaybood oo ka midina muctamed weeye kuwa la ictimaadaya waxaa ka mid a hadduu tawsiiqiisii uu tilmaamo inuu khibro siyaadaa u leeyahay ninka oo ragga qaarkoodna kitaabkiisa markaa yacni istiqaad la yidhahdo unbuu ku sheegay ragga qaarna muxuu yidhi kaana mustaqiima alxadiid yacni ninka markaa uu yidhahdo mustaqiim alxadiid buu ahaa dee waxa weeye iyo ninka kitaabkiisuna uu ku soo arooriyey tiqaad la yidhaahdo dee isku markaysaga waxaan ictibaar maaha ninka xadiidkiisi inuu u fiirsaday oo isaga markaysaga uu tatabucay ayay markaysaga u eg tahay xaalka noocaas o kale waa muctamad wakadalika hadduu markaysa waxaan markaa uu yidhaahdo ninku waasiqo hase ahaatee yacni markaa ruwaad badan oo siqaadi ay wax ka wariyaan xadiidkiisana wax lagu inkiro aan la arag xadiidkiisana wax lagu inkiro aan la arag jamac siqaadina ay wax ka wariyaan arrinka noocaasa calaa kulli xaal yani markaa sheikhu saasuu u tafsiiriyey kitaabkiisa tamaamulmina la yidhahdana uu kaga warrama ashradiisa qaarkoodna waa kaga hadlay ashradiisa qaarkoodna waa kaga hadlay kitaabkiisa tamaamulmina la yidhaahdana xadiisulcajniga markuu ka hadlayo mas'alada noocaas ah yani markaysa waxaan markaa wuu kaga hadlaya marka taas waxa weeye insha allahu tacala waa laga eegi doonaa ahlu cilmiga hore markaysa waxaan haddii la eego ibnu abi xaatim ayaa waxaan filayaa aabihii inuu weydiinayey adigu calaa kulli xaal abi xaatim mar la weydiiyey oo lagu yidhi yacni labada markaa raawida iqa labada ruwaadda siqaada ahi haddii markaysagaa laba raawi oo siqa ay haddii markaa yani ninkii ay wax ka wariyaan yani siqaadda wax ka warinayaa ma anfacayaa ninka dabeedna wuxuu markaa uu yidhi haddii markaysagaa yani cudurka yani bimacnaa cillada ku sugan hadday jahaalo tahay way anfacayaan laakiin hadday dacfi kala tahay maya siqaadda wax ka warisay siqa hadduu wax ka wariyo ma anfacayaaban oo siqadan wax ka wariyay wax ma u kordhinaya markii hore waa la gartay caynkiisii baa la gartay haddana labaa wax ka wariya labadaa looma shartiyo siqaad inay yihiin jahaalatul caynka waxa qaadi kara xataa markaa ducafaba ha noqdaane lagu yidhi yani labada markaa raawida siqa labada ruwaadda siqaada ahi haddii markaysagaa laba raawi oo siqa ay haddii markaa yani ninkii ay wax ka wariyaan yani siqaadda wax ka warinayaa ma anfacayaa ninka dabeedna wuxuu markaa uu yidhi haddii markaysagaa yani cudurka yani bimacnaa cillada ku sugan hadday jahaalo tahay way anfacayaan laakiin hadday dacfi kala tahay maya siqaadda wax ka warisay siqa hadduu wax ka wariyo ma anfacayaaban oo siqadan wax ka wariyay wax ma u kordhinaya markii hore waa la gartay cayntiisii baa la gartay haddana labaa wax ka wariya labadaa looma shartiyo siqaad inay yihiin jahaalatul caynka waxa qaadi kara xataa markaa ducafaba ha noqdaane yani markaysa waxaan markaa inay laba un wax ka wariyaan mutlaq ahaan markaa farqi waa inuu ku sugnaadaa yacni labada daciif daciifee wax ka wariya iyo iyo waxa weeye markaysagaa siqaadii markay wax ka wariyaan oo weliba laba ka bata waa inuu farqi ku sugnaado marka wuxuu tilmaamay abi xaatim calaa kulli xaal haddii markaysa waxaan markaa cillada ku sugan raawiga hadday tahay lagu daciifinayaa hadday dacfi kala taho jahaalo aynay ahayn waa markaysa waxaan markaa ma anfacayo laakiin hadday jahaalo tahay waa anfacaya marka adigu calaa kulli xaal masalada noocaasa culammadu waa ku saddexeeyaan ahlucilmiga qaarkood waana arrinka markaysa waxaan markaa uu dahabi u tiirinayo jamaahiirta waana arrinka markaysaga culamo badan oo muxaqiqiin ay mareen marka waxa weeye laakiin umuurahan kale waxa weeye kuma sugnaanayso wamuhbitu alcadaalati cadaalada waxaa sugaya ikhtibaaru hubsasho weeye la jirrabo qofka mukhaaladada lagu sameeyo oo axwaashiisa la hubsado kadaaka saasoo kale u ahaaday tacdiilun cadaaladu nisbayn ama cadaalad ku xukum uu ahaaday iyo walintishaaru faafitaan markaysaga waxaan markaa cadaalada uu ku faafo wa fii qada alqaadi wa huwa markaysagaa tacdiilku fii qada alqaadi qaadiga markaysa waxaan markaa yacni xukunkiisa iyo wa akhdi raawi raawiga qaadashadiisa uu wax ka wariyo iyo wa camalilcaalimi iyo caalimka markaysa waxaan markaa camalfalka uu ku camalfalo aydan saawi ay haabitun waa mid ku sugan wey ay haabitun fii qada alqaadi waxaa haabitun bay ku saawi bay ku tacalluqdaa yacni markaa mubtaduhuna wuxuu noqonayaa huwa oo tacdiilkaa buu noqonaya wa shardu kullin mid kastaoo markaa saddexdaa ka mida shardigiisu an yuraa waa in lagu ogaado multaziman inuu yahay mid iltizaamaya oo yeelaya raddan celinuu celiyo liman laysa bicadlin culima kii aan markaysaga cadaalad lagu aqoonin inuu markaa riwaayadiisa ama wuxuu soo sheego ama shahaadadiisa waa inaanu aqbalaynin halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni saddexdan dambe uu inoo sheegay shardi inay leeyihiin shardigaas inay tahay waa inuu iltizaamayaa kii aan cadli ahayn inaanu aqbalaynin kii cadliyan aqbalayn yacni wuxuu noqonayaa markaa tacdiil dimniya ayuu noqonayaa oo aan sariix ahayn sidaas yadaabuu noqonaya wa shardu kullin markaa mid kasta oo saddexda dambe ka mida shardigiisu an yuraa waa in lagu ogaado multaziman inuu yahay mid iltizaamaya oo yeelaya raddan celinuu celiyo oo radiyo liman laysa bicadlin culima kii aan cadaalad markaa lagu aqoonin waa inuu radinayaa arrinka ku saabsan cadaaladda hubsashadeeduna yacni qaadiga xukunkiisa oo kale yani waxaa dadka qaarkood ay moodaan inay yani ku xidhan tahay qofku inuu eedeeyo mudiciga ahi qofka markaysagaa yani muddaca caleyhiga inuu eedeeyo taas inay ku xidhan tahay laakiin waxa weeye taas kuma xidhna waa wadiifo markaysagaa qaadigu leeyahay isagu ha eedeeyo ama yaanu eedayn qaadiga markaysaga maadaama xukum sharciga uu isagu xukumayo inuu isagu markaa hubsado markaysagaa waxa uu xukunka sharcigaa ku xukumayo in ay tahay yani markaa inuu cadli yahay taas yadaa inuu hubsado weye taas yadaa inuu hubsado weye dee haddaanu iskaga soconayn markaysaga azmaanta dambe yani markay cadaalad iska yaraatay yani daruuratan baa la iska aqbalaya mutaakhiriintii odhan jirtay haddaanu ra'yigaa ku soconayn والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بغير مين وقيل بالترجيح في القسمين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد والجرح قدم أي وقدم الجرح جرحك هرمري biittifaaqin waafaqsanaan la isku waafaqsan yahay ku hormari abadan weliga bimacnaa hadday tacaarudaan waxaad hormarisaa jarxiga in kaana hadduu yahay man jaraxaka wax tajriixinaya aclaa cadadan xagga tirada ka badan wagayruhu yacni kaas markaa wixii aan ahayn oo markuu yacni yahay ka wax jarxinaya ka cadadkiisu yar yahay ama musaawiga la ah kahwa wuxuu la mid yahay marka cadadkiisu uu badan yahay sida loo qadimayo ayaa kanna loo qadimaya bikayri mayni been la-aanteed maynku waa kadibka maana yamiinu maynan bimacnaa waxa weeye kadiba kadaba yakdibu yani kadiba wa qiila bitarjiixi fi lqismayn wa qiila waxaa la yidhi bitarjiixi arjaxaad la kala arjaxayaa lagu hadlay fi lqismayni labada qayboodba ay huwa bitarjiixi waxau halkan inoo tilmaamayaa jarxigii iyo tacdiilkii markay tacaarudaan maxaa laga yeelayaa ugu horayn cidda markaa tacdiil samaynaysa cadaaladnimo wax ku xukminaysa ama jarxi samaynaysa oo yani wax jarxinaysaa yani shuruudo ayaa loo dhigaa waa inuu markaa yahay cadli waa inuu yahay laftiisu waa inuu cadli yahay oo lagu kalsoon yahay oo haddaanu cadli ahayn yacnii warkiisu maqbuul ma aha marlabaadka waa inuu markaa uu yahay mid aan muqafal ahayn oo yaqid ah oo baraarugsan waa inuu yahay si aanu markaa daahirkii qofka aan ugu kadsoomin waa inuu yahay qof baraarugsan oo aan markaa muqafal ahayn mar saddexaadka waa inuu yahay caarif biasbaabi aljarxi waaltacdiil asbaabta wax lagu jarxiyo iyo asbaabta wax lagu tacdiiliyo mid garanaya waa inuu markaa u yahay waa inuu markaa u yahay wax markaa yacni baajiya yacni xukmigiisaas ama jarxigiisa baajiya waa inaanu markaa meesha jirin sida markaysagaa munaafaso iyo markaysa waxaan markaa cadaawad iyo waxyaale inay ka dhexeeyeen waxyaalaha noocaasina wayna jirin marka adigu shuruudo saasa ayaa loo dhigaa cidda markaa tacdiil ama jarxi samaynaysa in waxa weeye warkooda sidii loo aqbali lahaa shuruudahaasaa loo dhiga haddii waxa weeye aan wax tacaarudi jirin yacni iyo hadduu tacaarud jiraba jarxiga iyo tacdiilku mid waliba inuu mufasar yahay miyaa la shardiyaa mise lama shardiyo iyagoo mubhama waa la aqbalaya culamadu aqwaal bay ka leeyihiin waa isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin yacni jarxiga iyo tacdiilka mid walba in la fasiro mooyaane mubham iyagoo ah midna la aqbali maayo waayo waxaa dhici karta kii wax markaa tacdiilka samaynayay cid wax cadaalad ku xukminayey inuu sababta markaa uu tacdiilka ugu xukmiyey waxaa dhici karta inay sababtaasi marka ay tahay mid aan qawi ahayne daahirkiisa uu ku kadsoomay aanu hore marka hoos yacni aanu u aqoon saas si la eg markuu wax jarxi ku xukminayana waxaa dhici kartaa waxaanu jaarix ahayn inuu wax ku jarxiyo ayaa suurtoobi karta sidaas aawad iyagoo mubhama lama aqbalayo culimmada qaar yidhaahdeen qaar kalena waa kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen tacdiilku iyagoo isagoo mufasara mooye lama aqbalayo laakiin jarxigu isagoo mubhama ayaa la aqbalaya bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen maya labada mid walba waa la aqbalaya ama mufasar ha ahaadaan ama mubham ha ahaadaan yacnii qowl kaloo afraad waxa uu leeyahay maya jarxigaa wuxuu u baahan yahay inuu mufasar noqdo tacdiilku yacni in markaa la fasira la fasiraa waxba uma baahna sababtuna waxay tahay xaraj baa ku sugnaanaya dhibaato haddii la yidhaahdo asababta markaa tacdiilka loo sameeyey ama cadaalad wax loogu xukmiyey waa in markaa la sharxaa waxaa ka dhalanaysaa inay markaa asbaabtii uu tacdiilka ku xukmina ugu xukminayey inay fara badato oo faraa'idda waa ilaaliyaa yacni waxaa lama yimaado kan kale lama yimaado kan kale lama yimaado oo markaysagaa yacni uu tiriyo waxyaalo badan markaa uu tiriyo marka sidaas aawadeed waxay keensanaysaa hadal badan bay u baahanaysaa tacdiilku u baahanaya laakiin jarxigu hal sabab ayaa ku filan oo wax ku tacninayo inuu markaa uu sheego sidaas aawadeed jarxigu waa inuu mufasal yahay calaa kulli xaal sida muxaqiqiintu markaa culammada ahi ay ku istiqraareen khilaafkaas dabadeed waxa weeye jarxiga iyo tacdiilka mid walba in la aqbalayo isaga oo markaa mubhama yacni ee aan markaa tafsiir wax la yidhaahdo loo shardinaynin allahuma ilaa markaysaga xun ciddii jarxi ciddii cadaaladdiisu ay sugnaato oo la tacdiiliyo yacni jarxiga oo mufasala mooye si kale looma aqbalayo yacni marka haddii cid lagu cadaaladnimo xukmiyo cadaaladdiisu ay sugnaato xaalka oo cid muctabari ay tacdiiliso xaalka noocaas ah iyadoo waxa weeye jarxi fasirani uu ka hor yimaado mooyaane jarxiga mubhamkaa lama aqbalayo haddii la yidhaahdo waxa weeye jarxi iyo tacdiil midnaba asbaabta oo la caddeeyo mooye si kale looma aqbalayo waxaa ka dhalanaysa kutubta laga alifay jarxi watacdiil in badan oo ka midii ma sheegaan asbaabta yacnii ninkan loo daciifiyey ama loo jarxiyey ama asbaabta loo tacdiiliyey marka waxaa ka imanaya xaraj baa ka imanaya waxaana ka dhalanaya inaan waxa weeye kutubtaas lagu camal falin oo qaalibka kutubta markaysagaa taraajumta ee jarxiga iyo tacdiilka loo qoray yacni marka waxa weeye inaan markaa la qaadan haalibka axkaamtay sheegayaan macnaha noocaasaa ka laazimaya laazimkaasina waa baatil qaacidaduna waxay tahay maa lazima minhu baatilun fa huwa baatil wixii baatil ka laazimaa isna baatil weeye marka waxa weeye waxaa loo kala qaadayaa cid jarxigiisu cid markaa tacdiilkiisu uu sugnaaday oo cid muctabari ay tacdiilisay cid muctabari ay tacdiilisay waxaynu kaga ixtiraazaynaa cid aan markaa hadalkooda yacni marka aan la ictibaarinayn hadday tacdiiliso tasaahul markaa lagu sheegaya sida markaysa waxaan markaa ibnu xibbaan iyo cijli iyo markaa qolyaha lamidka ah marka taas oo kale haddii markaa yacni cid muctabari uu tacdiiliyo oo ninkaa cadaalad ku xukmiyo ow markaa haddana nin kale markaa uu jarxiyo wuxuu noqonayaa markaisagaa jarxigaasa waxaa la kala qaadayaa ma mubham ba mise waa mufasal hadduu mufasar yahay waxaa laga hormarinayaa yacni markaa yani tacdiilka waa laga hormarinaya markuu ku yidhi war jarxa qadin biitifaaqin abada waxaa markaa yacni lagu qaydayaa in looga jeedo jarxiga kii mufasarka ahaa saas aaweed bay culammadu waxay yidhahdeen aljarxu lmufasaru muqadamun cala atacdiili yacni jarxiga fasiran oo sababtii wax lagu markaa jarxiyey ay caddahay waa laga hormarinayaa tacdiilka waa laga hormarinaya marka sidaas iyadaa waxaa lagu qaydayaa jarxigu inuu yahay mufasar inuu yahay oo mid fasiran oo sababta wax loo jarxinayaa ay markaa waadix tahay oo ay caddahay oo la caddeeyo taas iyadaabaa la shardinaya arrinka markaas sababayna waa inaanu markaa ahayn munaafaso iyo wax la mid ah iyo tacasub iyo markaysa waxaan markaa madhab ahaan inay kala duwan yihiin iyo ictiqaad ahaan inay kala duwan yihiin iyo sababta markaa loo jarxinaya asbaabaha noocaasa waa inaynay ahayn taas iyadaana markaa waa la shardiya waayo ahlucilmigu waxay yidhahdaan kalaamu alaqraani bacdihim fii bacdin yudwaa walaa yurwaa yacni marka kalaamka marka aqraantu ama kuwa isla asaagga ahi ay iska sheegaan yacni oo qaarkoodba qaarka kale ka sheegaan waa la duuduubaa lamana weriyo marka hadalkaasina markaysaga waxaan marka itlaaqiisa ma aha oo ahlucilmigu waxay ku qaydaan waa xaalka markaysagaa sababku tusinaysa inaan hadalkani usoo bixin yacni marka insaaf iyo cadaalad aanu kusoo bixin ee taxaamul iyo markaysaga tacasub iyo yacni markaysa waxaan marka iska saaraan yacni markaa la yska tacninayo oo markaysa waxaan asbaabo kale ku xambaarayaan ta noocaasi waa inay markaysa waxaan marka aynay jirin yacni taasi waa inaynay jirin laakiin hadday jirto asbaabahaas inay ku xambaarayaan waxay noqonaysaa in marka aan la qaadan oo marka la yidhaahdo yacni kalaamu alaqraanka marka culamadu taa ay ka sheegeen kalaamu alaqraani bacdihim fii bacdin yutwaa walaa yurwaa taasaa markaa ku ku degaysa taas ayaa markaa ku degaysa waxaa kaloo ay culamada laf culammadu ay yidhaahdaan yacni waxyaalaha kale ay tilmaamaan waxaa ka mid a ragga markaysaga waxa markaa tacdiilka iyo jarxiga samaynaya laftoodu yacni markaa waa yacni maraatib oo bimacnaa waxaa jira qaar yacni waxa weeye tacanut ku sameeya oo aad iyo aada ugu adag yacni markaa ruwaadda markaysaga waxa markaa yacni jarxiga ay jarxinayaan oo markaysaga adnaa shay laga yaabo inay ku jarxiyaan markaa shardigoodu uu adag yahay shardigoodu uu adag yahay oo tashadud markaysaga waxaa markaa lagu tilmaama baabkaas inay markaa ku adag yihiin iyo rag markaa muctadiliina iyo rag waxa weeye mutasaahiliin ah marka waxaa muctabara nooca markaysaga muctadiliinta ee dhexe laakiin ragga markaysaga waxaa markaa mutacaniitiinta ah ee markaysaga ku ad adag yacni oo adnaa shay markaysaga ruwaadda ku jarxiya haddii ay dhacdo inay cid markaysaga tacdiil ku sameeyaan oo cid cadaaladnimo ku xukmiyaan yacni taas waa la cuskanayaa oo rubama waxa suurowdaa inaan waxa weeye haddii cid kale jarxido inaan markaysaga jarxigoodaas la qaadan yacni sababta allahuma ilaa markaysaga in la yidhaahdo waa uga aqoon dheeraad uga leeyahayna yacni intaas la yidhaahdo mooyaane yacni markaa si kale oo dhan waxaa dhici karta in yacni markaa loo loo qaato ninkaas markaa yacni shardigiisu adag yahay cadaaladnimada uu ku xukmiyey in markaa loo qaato masalada hore aqraanta aynu tilmaamaynayna asal waxa u ah kalaamka aqraanta in laysu aqbalayo laakiin xaalka culammadu ay ku dejinayaan qaacidada waxa weeye waa xaal mucayan ah oo markay ka muuqato tacasub iyo yacni markaysa waxaan markaa yacni xasad iyo yacni waxyaalo lamidi markay ka muuqdaan weeye laakiin ma aha kalaamka aqraanba iska sheegto inaan markaa la aqbalaynin wa ilaa markaysa waxaan markaa ruwaadda yacni kuwa aan lala casri ahayn mooyaane culammada markaysaga muxadisiinta warkooda looma qabteen haddaan aqraanba warkood markaa laysu qabanayn oo culammadii markaysa waxaan markaa qaaray wax ka wariyeen oo aqraan la ahaa ayaa waxa weeye waqtiyada qaarkood ay jarxinayaan yacni markaa a'imadii sida yaxya ibnu maciin iyo markaysa waxaan markaa cali ibnu madiini iyo a'immada la midka ee bukhaariyo marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waa xaal mucayana ayaa looga jeedaa itlaaqeeda ma aha sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen waxaanay ku saabsan tahay waa marka ay muuqato sabab keensanaysaa inaan hadalkani ay u muuqan karto sabab keensanaysaa in waxa weeye hadalkani aan usoo bixin yacni insaaf iyo cadaalad ee arrin tacasub iyo yacni markaysaga taxaamul bimacnaa la yska saaran yahay sidaa usoo baxay inuu markaa uu yahay suurada kale laga istisnoonayaa waxay tahay yani arrinka ku saabsan yuqadamu aljarxu lmufasar cala atacdiil waxaa laga istisnoonayaa haddii waxa weeye sababtii uu ku jarxiyey hadduu ka jawaabo ciddii cadaaladnimada ku xukmiday hadday ka jawaabto oo ay tidhaahdo arrinkaasi waa jiray laakiin wuu ka toobad keenay amaba uu yidhaahdo arrinka noocaasi yacni markaa ma dhicin وqdim الجرxa wlow cadlhu أkثru fi الأqوى fain faصlhu faqala minhu taaba أw nafaahu biwجهi qudima man zakaahu qudima man zakaahu yaعni waxa uu yidhi markaa suyuuطigu jarxiga hormari walow haba tacdiiliyaan markaa in fara badan iyo haba tacdiiliyaan oo cadad ka badan cadadka jarxinaya walow markaa yani haba tacdiiliyaan oo cadaaladnimaha ugu xukmiyaane qowlka qawiga ah waxaad hormarisaa jarxiga marka wuxuu yihi laakiin hadduu tafsiiliyo oo markaysa waxaan markaa jarxigii uu fasiro kii wax jarxinayay oo kii kale uu ka jawaabo uu yidhaahdo minhu taaba war arrinkaasi waa jiray laakiin wuu ka toobad keena amaba uu nefiyo oo wejigii u sheegay uu nefiyo qudima man zakaahu waxaa la hormarinayaa markaasna ciddii taskiyaysay ayaa la hormarinayaa oo itlaaqeeda ma aha arrinka ku saabsan yuqadamu aljarxu almufasar cala atacdiil yacni itlaaqeeda ma aha istisnaacaad baa gelaya oo markaa laga reebaya aw nafaahu biwajhihi waxaa laga tilmaamayaa sida inuu yidhahdo maalin heblaayo ayuu ninka hebel la yidhaahdo ayuu dilay markaasaa waxa weeye markii sidaas yada a la yidhi ayaa waxa weeye waxa uu tilmaamay kii markaa tacdiilka samaynayey ayaa waxa uu yidhi hebelkaas uu sheegayo maalintaa uu sheegayo kadib baan arkay isagoo nool amaba wuxuu markaa uu yidhi wakhtiga caynkaasa ayuu waxaa sameeyey markaasuu wakhtigaa anigu ila joogayoo yacni waxa uu sheegayo muu samaynin yacni sidaas hadduu markaa caynkaa yidhahdo wejiguu u sheegay u nefiyo waxaa la hormarinayaa yani ciddii markaysagaa taskiyeysay ayaa markaa la hormarinaya marka taasna saas iyadaabay tahay marka calaa kulli xaal ilaaqeeda ma aha istisnaa'aad baa gelaya oo laga reebaya jarxigana waxaa looga jeedaa kii fasiraa ayaa looga jeedaa in kaana man jaraxa in kaana man jaraxa aclaa cadadan waxaa laga tilmaamaya bimacnaa xaalka ay fara badan yihiin cidda tajriixa samaynaysa ay ka badan tahay cidda tacdiilka samaynaysa waa itifaaq in la hormarinayo jarxiguna uu fasiran yahay xaalka haddaba aanu ahayn cidda tajriixa samaynaysaa cidda badan aynay ahayn ama labada cadad isleeg yihiin ama cidda tacdiilka samaynaysa ayagu badan yihiin xaalkaasina waxay la mid ahaadeen siday jamaahiirtu qabaan yacni mas'aladaa hore oo jarxigaa la hormarinaya laakiin tii hore itifaaq bay ahayd tan waxa weeye jamaahiirtaa qabta qowl kalea wuxuu leeyahay maya labada qayboodba waa la kala arjaxaya labada qayboodba waa la kala arjaxaya calaa kulli xaal laakiin waxaa raajixa istitnaa'aad yaroo la gelinayo mooyaane qowlka hore ayaa raajixa waljarxa qadim jarxiga hormari biitifaaqin waafaqsanaan laysku waafaqsan yahay ku hormari abadan weliga in kaana hadduu yahay weeye man jaraxa cidda markaa tajriixa samaynaysa oo ku jarxinimo xukminaysa aclaa cidda sarraysa oo badan cadadan xagga tirada u badan hadday tahay yacni jarxiga hormari fasiran wa hayruhu kaas waxaan ahayn oo kii cadadkiisu musaawiga ahaa ee uu la sinnaa ama la ekaa cidda tacdiilka samaynaysa cadadkooda uu leekaa amaba marka isagaa uu ka yaraa kahwa wuxuu la mid ahaaday kii cadadkiisu uu badnaa jaarixii yani ciddii wax jarxinaysay cadadkooda uu badnaa bigayri mayni been la'aanteed wa qiila waxaa la yidhi bitarjiixi ay huwa arrinku bitarjiixi arjaxaad la kala arjaxayuu ku sugnaaday filqismayni labada qayboodba ragga a'immada qaarkood baa laga soo naqliyey waxyaale aan jaarix ahayn inay wax ku jarxiyeen sida markaysa waxaan markaa in la yidhi shucba oo kale shucbatu ibnuxajaaj ayaa waxa markaa uu jarxiyey nin markaasaa la yidhi maxaad ku aragtay markaasuu yidhi waxaan ku arkay ra'aytuhu yarkudu calaa birdawnin waxaan ku arkay faras yar oo liita oo iska hagaf ah isagoo markaysa waxaan markaa yacni waxa weeye caydhinaya oo markaysagaa fuushanoo eryaya ayaan arkay markaa sababta uu ku yacni jarxiyey waxa uu ku tilmaamaya faraskaasuu ku tilmaamay yacni markaa yaree uu fuulay faraska nooca liitaa biridowka la yidhaahda waxaa kaloo lasoo naqliyay a'immada qaarkood in la yidhi hebel markaysa waxay naga daaya isagu markaa waa majruuxoo ma fiicna dabeedna markaa lagu yidhi maxaad ku aragtay dabeedna uu yidhi xamaad baa agtiisa lagu soo qaado oo xamaadna wuu xaaqsaday markii lasoo qaaday markii lasoo qaaday ayuu xaaqsaday waxaa dhici karta calaa sabiil itifaaq inay tahay ay isku beegantahay oo markaysaga xaaqsiga qabtay iyo magacan la soo qaaday inuu markaa isku beegmeen baa sugo aanu markaysaga ninkan ka xaaqsanayn uu leeyahy waxaa maxaa markaa kasoo qaadaysan aanu lahayn marka adigu calaa kulli xaal yacni culammada qaarkood oo marka horeba jarxiga tafsiir u shardinaya waxyaalaha ay cuskanayaan weeye laakiin calaa kulli xaal haddii asbaabta jarxiga oo tacdiilka la garanayo asal waa qabuul markaysaga in la aqbalayo ayaa markaysaga waxan u ah laakiin ciddii aan tacdiilkiisu sugnaanin tacdiilkiisu cid aanu sugnaan oo cid muctabari aynay tacdiilin yacni marka a'immada qaarkood hadday jarxiyaan jarxigoodaasi waa maqbuul walow mubhanba ha ahaado mufasar bayaanu ahaani sida marka uu taxriiriyey ee uu markaysaga waxaan markaa masalada uu tafsiiliyey u taxqiijiyey xaafid ibnu xajar kitaabkiisa ibnu zaatunnadarkaba uu ugu markaa taxqiijiyey marka waxa weeye hadduu yacni tacdiil haystana xaalka jarxigu inuu fasiran yahaa la shardinaya haddaanu tacdiil haysanna jarxigii waxa la aqbalay waxa la aqbalayaa isagaan mufasarba ahayn ee mubham iska ah ayaaba la aqbalaya wa qaala kilaahumaa yuhbituhu lmunfaridu kilaahumaa mid kastoo labadooda ka mida jarxigiiyo tacdiilka yuhbituhu waa sugayaa almunfaridu shaksi keliya wa maalikun sheikha maalik la yidhahdo canhu ruwi tacadudu xaggiisa markaa tacadud baa laga soo wariyey wa qaala bilcadadi wa qaala wuxuu yidhi bilcadadi marka isagaa tirada waxa uu yidhi tirada waxa markaa yidhi duu diraayatin mid garasho u saaxiiba fii jihati shaahidi fii jihati shaahidi wa qaala bilcadadi wa qaala duu diraayatin kii garashada u saaxiibkaa wuxuu yidhi bilcadadi tira ayuu ku hadlay fii jihati shaahidi xagga markaa shaahidka oo waxa uu yidhi markaysa waxaan markaa arrinka ku saabsan tacdiilka iyo yacni tajriixa mid waliba waa inuu noqdaa bilcadadi mid tiro ku sugan waa inuu noqdaa ay huwa madkuurka la soo sheegay bilcadadi buu ku sugan yahay fii jihati shaahidi xagga markaysagaa markhaatiga la riwaayati xagga riwaayada ma ah oo inuu tacadudo riwaayada lama shardiyo halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa mas'alada ku saabsan cidda markaa tacdiilka ama tajriixa samaynaysa cadad ma loo shardiyaa mise looma shardiyo taasna waxaa markaa sawaabku uu yahay inaan wax cadada loo shardinin yacni sidaas iyadaabaa markaysagaa jamaahiirtuna qabaan markaysagaa raajixna ah waana shalayna waa soo tilmaanay sheikha maalik la yidhahdaa isagu waxa uu yidhi maya waa in markaysa waxaan markaa ilaaba ilaa laban qof waa inay markaysa waxaan markaa tajriixa ama tacdiilka waa inay samaysaa oo haddii markaa yacni labay u baahan tahay xagga markaysagaa shahaadada sida taskiyadu laba ugu baahan tahay ayaa markaysagaa xagga riwaayadana laba ay ugu baahantao tan waxay noqonaysaa meelahay iskaga midka ka yihiin shahaadada iyo riwaayadu caynkaas iyadaabay noqonaysaa culamada qaarkoodna way kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen xagga markaysaga waxaa shahaadada iyo markhaatiga waxaa markaa loo baahan yahay inay tacadudaan markaa cidda wax taskiyeynaysaa oo ay laba noqdaan laakiin xagga markaa riwaayada taas iyadii shardi ma aha taas iyadii yacni markaa shardi ma aha saasna in badanoo culamada ka mid ah qaba oo xagga markaysa waxaan markaa riwaayada iyo xagga shahaadada kala saaraya kilaahumaa mid kastaoo tacdiilka iyo tajriixa ka mida yuhbituhu waa sugaya almunfaridu yacni markaa shaksiga keligii waa keligii waa sugaya wa maalikun sheikha maalik la yidhaahdo canhu ruwi tacadudu xaggiisa tacadud baa laga soo wariyey bimacnaa waxa weeye ay ishtiraadu tacadudi tacadud inuu shardinayaa laga soo wariyey min baabi xadfi lmudaaf oo ishtiraad loo qadaro wa qaala wuxuu markaa uu yidhahday huwa madkuurka lasoo sheego tajriixa iyo tacdiilka ahaaday bilcadadi yacni markaa cadad buu markaa yacni u saaxiib yahay duu diraayatin mid garasho u saaxiibaa sidaa yidhi fii jihati shaahidi xagga markhaatiga oo xagga markhaatiga waa inuu tacadudaa cidda markaa yacni markhaatiga taskiyeynaysa ama markaysa waxaan markaa tajriixinaysa la riwaayati xagga riwaayada markaysaga ma aha yacni cadad shardi ma aha ay biishtiraat alcadadi bay iyaduna noqonaysaa min baabi xadfi lmudaaf waqaala duu diraayatin ay biishtiraadi alcadadi cadad inuu shardinayo ayuu yidhi yacni marka ay huwa madkuurka lasoo sheegay biishtiraadi alcadadi buu ku sugnaaday fii jihati shaahidi la riwaaya shahaadatun likhbaaru cama khasa in fiihi taraafucun ila alqaadi zukin alikhbaaru waran laga warramaa camaa khasa shay markaa khaasa laga warramaa in fiihi taraafucun ila alqaadi zukin ay in zukina fiihi taraafucun haddii taraafuc markaysa waxaan yacni koryeelis markaa la lagu ogaado gudihiisa ila alqaadi zukin qaadiga markaysagaa loo rafcinayo loo koryeelayo haddii lagu ogaado shahaadatun shahaado weeyi wakayruhu kaas waxaan ahayn riwaayatun riwaayo weeyaan wasaxbu markaa culama yacni asxaabtana tacdiiluhum cadaaladnimo ku xukumkooda ayaa kullun mid kastoo culammada ka midi ilayhi yasbuu xaggiisa markaa uu ilanaya oo uu qabanaya waاkhtaara fi lmulaazimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman waاkhtaara waa doortay fi lmulaazimiina yacni kuwii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam laazimay ee muddo badan la joogay yacni markaa cadaaladooda fi lmulaazimiina waاkhtaara waa doortay imaamun imaam oo mu'tamanun la aaminayaa waxa uu doortay ay markaa wakhtaarahuba iska noqonaysaa oo yacni mafcuulkiiba markaysaga la gooyay oo tacdiilka u noqonaya wuxuu doortay markaa tacdiilka fi lmulaazimiina kuwii markaysa waxaan markaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam laazimay duuna man ra'aahu maratan yacni markaa aan yacni taasna waxaa ka hadhan kii markaa waxa weeye mar yacni arkay oo kale ee wakhti yar la kulmay yacni kaasi marka isagu cadli ma ahbaa bacdi yidhaahdeen halkanna wuxuu inoogu tilmaamayaa beydka hore shahaadada iyo riwaayada maxaa u dhexeeya ay ku kala duwan yihiin shahaadada iyo riwaayadu waxna waa iskaga yimaadaanoo waa iskaga mid waxna waa ku kala duwan yihiinoo furuuq baa u dhexaysa sidaas aaweede axkaam badan bay ku kala baxeen sheikha qaraafi la yidhaahdaa wuxuu idhi muddo sanado sannada ah dhowr sano ah ayaan isweydiin jiray buu idhi maxaa talow farqiga u dhexeeya shahaado iyo riwaayo ishkaalkaa wax iga shaafiyana ma arag halkii markaa waxaa weeye waxaan arkaa unbuu yihi culammadoo furuuqda qaarkood oo axkaamta ku saabsan yacni markaa sheega markaasaan waxaan idhaahdaa war farqiga marka isaga axkaamta qaarkood in lagu kala farqiyo leeya axkaamtaasay ku kala duwan yihiin waxay ku dhisan tahay marka hore iyagu inay kala duwan yihiin markaa dawr baa ka dhalanaya maadaama caynkaas yadaa ay tahay yacni talow marka hore maxay ku kala duwan yihiin yacni bisarfi nadar axkaamtanay ku kala duwan yihin waayo axkaamtay ku kala duwan yihiin lama garan karo ilaa la garto iyagu inay kala duwan yihin iyagu inay kala gurt kala duwan yihiinna lama garan karo ilaa la garto axkaamtay markaa ku kala duwan yihiin haddii la yidhahdo axkaamtun bay ku kala duwan yihiin ilaa markii dambe buu yihi markaysaa markaa laiga ishkaal bixiyey waxaan filayaa maaziri inuu yidhi markaysaga ayaa iga ishkaal saaray sheekh markaa culamada maalikiyada ka mid oo muslimna markaa shuraaxda sharaxday ka mid a wakadalik markaysa waxaan burhaanka usuulfiqiga ee markaa abulmacaalina yacni sharax ku leh oo markaa sharxay yacni sheekhaasaan filaya inuu yidhi waa iga ishkaal saaray marka waxaa lagu tacriifiyey in la yidhaahdo shahaadada iyo riwaayadu yacni marka hore tacriif ahaan in la kala duwo oo la yidhaahdo shay khaas ah oo laysku qaban karo haddii laysku qabto qaadi laysula tegi karo a wax khaasana laga warramayo ta noocaasi waxay noqonaysaa waa shahaado haddii wax khaasa laga warramayo laakiin taraafuc aanu geli karin qaadi la ysula tago amaba wax caama laga warramayo amaba wax caama laga warramayo markaana riwaayay noqonaysaa yacni shahaado noqon mayso yacni sidaas iyada abaa lagu tacriifiyo lagu kala saaray ee tan lafteeda markaysagaa sida shaarixu inoo tilmaamayo bushiyaa lagu soo arooriyey oo markaa bushiyada lagu soo arooriyey waxa weeye waa inaanu maanic ahayn ayaa markaa lagu soo arooriyey oo wax kale markaysa waxan markaa ay geli karaan taas iyadaabaa lagu soo arooriyey tusaalaha markaysaga haddii aynu tusaalayno yacni shay khaas ah warranka laga warramayo qaadina laysula tegi karo waxa weeye waa sida markaa in laga warramoo la yidhaahdo ninka hebel la yidhaahdaa yacni xaaskiisii waa furay arrin khaasu ka warramo arrin markaysagaa ku tacalluqa ninka iyo xaaskiisii ayuu ka warramay waana arrin qaadi laysula tegi karoo markaysagaa nisaac hadduu galo yacni xukun markaysagaa qaadi laysula tago keensan kara oo aan fatwo u baahanayna markaysagaa qadaa iyo xukum u baahan shay khaasaa laga warramay ama waxaa la yidhi markaysa waxaan markaa hebel yacni wuxuu ku leeyahay hebel dayn intaa iyo intaasuu ku leeyahay shay khaasuu ka warramay waana arrin taraafuc geli karoo markaysagaa qudaadda in laysula xukum tago yacni marka ay geli karto haddii shay caama laga warramo amaba shay khaas oo taraafuc aanu geli karin laga warramo markaas waxay noqonaysaa yacni riwaayay noqonaysaa tusaalihiisu waxay tahay yacni yukharibu alkacbata du suwayqatayni min alxabasha yacni kacbada waxaa kharibi doona kii waxa weeye markaa manjaha dhuudhuubnaa ee manja baastada lahaa ee waxa weeye xabashida ka mid ahaa kaasaa kacbada kharibi doona yacni saaqi baa markaysaga xon yacni suwayqatayn waa la tasqiiriyey kii aadimada markaa manjaha dhuudhuubnaa ayaa markaa kharibi doona arrin khaasoo laga warramay laakiin arrinkaa khaaskii arrin taraafuc geli karo oo qaadi in laysula tago keensan kara ma aha shay caama haddii laga warramana riwaayay noqonaysaa